Guddoomiyaha magaalada Qardho ee gobolka Karkare Cabdi Saciid Qaade ayaa soo xiray tababar ku saabsan isbeddelka cimilada oo muddo labaatan cisho ah ka socday magaaladaasi. Tababarkan oo qabsoomidiisa iska kaashadeen hay'adda UNICEF iyo wasaaradda dhalinyarada maamulka Puntland ayaa waxaa loo qabtay in ka badan shan boqol oo dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Qardho. Cabdikariim Maxamed Cismaan guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Karkare ayaa ka warbixiyey tababarka.
labaatan beri baan shaqaynaynay labaatankaa beri waxaan qabanay toddoba boqol iyo labaatan guri ayaan ku samaynay xog ururin si loo ogaado bal qiimaha beebi gaasta iyo dhuxusha iyo xaabada si xaabada iyo dhuxushana loo joojiyo beebi gaastana loo raqiisiyo xog ururintaasoo si waxa weeya qiimo weyn ugu fadhida magaalada qardho waxaan soo ogaanay in beebi gaastu ay marayso qiimihii ugu sarreeyey marka insha allah dowladduna waxay ballan qaaday in beebi gaasta aad loo dhimi doono sidoo kale waxaan samaynay kaambeyno olole loogu talaga aan ugu talagalnay olole nadaafadeed oo xaafadaha aan ka samaynay sidoo kale waxaan samaynay dhirbeeris aan geynay iskoolada magaalada qardho waxaan kaloo tagnay goobta dalxiiska ee ceelhaare magaalada qardho oo ah meel qurux badan oo dadku intay dalxiisu aadaaniin hadhowna shacabku ay mataqaanaa uga yimaadaan wixii ay wateen oo dhan marka waxaan ku soo wacyigelinay dadkaas in goobaha dalxiiska la ilaaliyo maadaamay muhiim noo yihiin oo markii la tegaayo sawiro qurux badan lagu soo gelaayo aan looga imaan wixii la watay bacaha iyo qashinka ee goobaha la ilaaliyo dadkana waan ku soo wacyigelinay iskooladoo kale wacyigelin baan ka samaynay marka labaatankaa beri sidoo kale waxaan tababarnay iyaguna dhallinyaro ujeedka iyo taarigka aan ka lahayn labaatankaa beri wuxuu ahaa inaan shan boqol oo dhallinyaro ah tababarno toddoba boqol iyo labaatan gurin aan xog ururin ka samayno marka waa ku guulaysanay hawshii shantii boqol oo dhallinyarada waa tababarnay toddoba boqol iyo labaatan gurin xog ururin baan ka samaynay kaambeyno wacyigelina oo la nadaafadeed iyo dhiraynana waa samaynay iyo in la ilaaliyo goobaha danta guud cabdi siciid qaad guddoomiyaha magaalada qardho ee gobolka karkaar ayaa dhalinyarada loo qabtay tababarka ugu baaqay in dowladda hoose kala shaqeeyaan cagaarinta iyo horumarinta magaalada qardho kunka dhallinyarada ah oo la tababaray waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha dhallinyarada iyo tiimkii la shaqaynayey in aan muxuu ahaayey noo ballamiyo aan kula wada qaadano kala tashanno horumarka magaalada kala tashanno waxaa magaalada laga qabanayo kala tashanno muxuu ahaayey cagaarinta magaalada kala tashano sida loo yarayn karo maaraynta isbedelka cimilada waxaan ula jeedaa saamaynta isbedelka cimilada kala tashano sida magaaladeena magaalo kigaali oo kale ah oo magaalo ugu nadiifsan soomaliya uga dhigi karno magaalo ugu cagaaran uga dhigi karno kuwaas inaan kala tashano dhalinyaro iyaga mowl u ah taasaan rabnaa guddoomiyahan oo ka codsanaynaa dhalinyaro aan wada shaqayno horumarkaan ka wada shaqayno idaguna horumar inaa xaqiijistaan baan rajaynaynaa tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo sare u qaadidda kaalinta dhalinyarada gobolka karkaar ay ku leeyihiin la qabsiga isbeddelka cimilada cagaarinta magaalada iyo ilaalinta deegaanka